kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka cawayska washington oo aan caawa idinku hayo laba sheeko oo xiiso leh oo kale ah weriye axmed daawaqaca iyo wixii ka qabsaday garkiisa weyn ee uu muddada beerayay markii uu tegey magaalada muqdisho iyo sheeko xiise leh oo ku saabsan guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi iyo waayihii uu maareeyaha ka ahaa tiyaatarka qaranka soomaaliyeed ee muqdisho waa caawa iyo cawayska washington aan ku bilaabay weriye axmed idaawaqaca oo muddo sanooyin ah beerayay garkiisa ayaa dhowaan mar uu gaaray magaalada muqdisho waxa uu dhibaato kala kulmay garkiisa axmed ayaa jeclaystay inuu nala wadaago sheekada ku saabsan garkiisa weyn iyo tegistiisii magaalada muqdisho axmed kusoo dhawow barnaamijka caweyska washington case ibraahim aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay fursadda aad ii siisay runtii inaan halkan ka hadlo gaar ahaan barnaamijkan caweyska runtii sharaf bay ii tahay inaan aan kaala qayb galo caawa garka waxay shan sano ayaan hadda beeraya shan sano ayaan ayuu garkaygu ayuu hadda ahaa ayaan sii daayay oo aanan xirin oo aanan taaban haye ma champion uga qayb geli rabtaa ood rabtaa inaad kaalin un aad ka soo hoydo tartanka garweynida
maya waa sunno dhinacan ayaamahan dambena waa aniga u leexday inaan wadaadada iyo bulshada isku xiro marka iyadoo ay sunno tahay haddana wadaadadu waxay igu dhiirigeliyeen inaan qaato sunnadaas markaad fiiriso dalkan maraykankaad ku nooshahay garka weyn ama garka la sii daysto berihii hore cabsi baa laga qabi jiray dadka garka weyn dadka garkooda uu dheer yahay ama kaagoo kale uu yahay tusaale haddaan usoo qaato laakiin beryahan dambe waxayba noqotay fashon markaad fiiriso dad aan sun ahaan u daysanayn ayaa kaa gar weyn oo dalka maraykankan aad isaga soo horbaxdeen waa laga yaabaa soo maha aad iyo aad dad badan ama ciyaaryahanna ha noqdaan ama kuwa heesa ha noqdaan ama dad dadku yaqaanee famoska ah ha noqdaan intaba runtii way sii daystaan waxyaabaha aan la kulmo waxaa ka mid a markaan bulshadaas aan muslimka ahayn aan arko qaarkood xataa inay iga dalbadaan inay isla kay sawiraan inay iweydiiyaan maaragtay xilligii aan garkaa beerayay qaarkood su-aashii aad ku bilowday barnaamijka ee ahaa imise sano ayaa sii daysay ma dabiiciya ma beertay ay iweydiiyaan kuwo kale ay yidhaahdaan waa ka helnay waxyaabaha waa ka helada waxaan aada u nacaa marka nin iyo xaaskiisa ay isla socdaan oo gabadha tiraahdo i like your beer waa naxaa waa masayraa soomaalidu soomaalidu waa ogtaa dhinacaas aaday ugu liidataa marka waxaan israahdaa ama nin maaragtay yaro masayraa waaba aad iyo aad waaba adaa ku watee waaba cabsi cabsi dalkan maraykankan inay xaaskiisa la socoto markay nin kale tiraahdo waa sida dharkaagaan ka helay sad u labisantahan ka hel waa halis waa halis ma waa aragta mararka qaar waxay kuleeyihiin shaatigaagan ka helay xijaabkaagan ka helay garbasaarkaagan ka helay waad arag dadkan waa dad iska furfuran oo qalbi wanaagsan runtii sidee marka sidee sidee marka dareentaa marka nin ay xaaskiisa la socoto oo maraykankan aan ognahay inay halisteeda leedahay ku tiraahdo garkaagaan ka helay siduu ninka kuu fiiriyaa
wa runtii waa iska qoslaan isagu dib dambe ha u raacda iyada hadduu rabo laakiin qosol ayaa looga baxaa aniga laftirkeyguna waa dareemaa in xaaladdu aysan wanaagsaneyn oo waa iska cabsi cabsi marka wax wanaagsan maahan waayahay waa ka gudbaynaa taasi waa dhinacii dalkan maraykanka iyo garkaaga weyn iyo iyo iyo sida dadku ay uga falceliyaan dhowaanna waxaad tagtay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho aad tagtay sidee loo arkay garkaaga markaasna baasaboorkayga maraykanka waxaa xusud mudan garkaas dheer in masawirkiisu yahay imigratino aad u fara badan ayaan maray security fara badan ayaan maray dad badan oo kala duwan oo dunida oo dhan ka yimidaan diyaaradaha la raacay wax dhibsaday iyo wax igu celiyey iyo checkpoint aan la kulmay ma jiro laakiin markaan dalkaygii tegey boqolkiiba boqolka muslimka ahaa runtii garkii argagax ayaa ka yimid dadku wuu ka cabsanayaa askartu waxaad u tahay target markaad elboorka ka degto markaad taxiga ugu horreeya qaadato markaad magaalada gasho gaariga marka la joojiyo qofka ugu horreeya oo su-aasha la weydiinaya waa ninkaa garka leh runtii dhibaataa ka timid ee garkii ciidamada ammaanka ee dalku aad ayay phobia uga qabaan aad ayaysan uga cabsanayaan dadku way ku soo eegayaan maxaa maxaa yeelay ummaddii garkii iyo cimaamadii waa lagu dhibaateeyey markaas ayay cabsi ka qabaan dadkii runtii caashoy dhibaatooyin aad u fara badanna waa kala kulmay wakti badan oo iga dhumay oo ciidamada dowladda ijoojiyeen oo ay wareysteen ayaa jiray oo runtii hal iyo laba iyo saddex ka badan waxaan rabaa marka hal tusaale oo bal aad dadka ku fahansiinayso oo kugu yaab badnaa oo ku saabsan garkaaga iyo magaalada muqdisho cashay waa su-aal muhiim ah waanad ku mahadsan tahay runtii waxaad jirtay maalin xaafadda tawfiiq ee magaalada muqdisho aan marayay ayaa ciidamo ilaalo ka ah dowladda soomaaliya ciidamo ah ayaa gaarigii aan wata joojiyey dabadeedna isla markiiba aniga ayay baritilmaamsadeen oo waxay yidhahdeen adeer waa kaa shakinay xaggee ka timid waddanka ma aadan joogi jirin marna waa naxay marna waa farxay horta waa kaa shakiyey waa wax wanaagsan haddaan baxabad lagugu bilaabin marna waa naxay oo waxaan ku naxay tusaale ahaan lix askari oo mid buumo wato oo mid macawis wato oo mid dharkii dowladda wato oo taag ama lamber aadan ku arkayn oo gaari ciidan aadan ku arkayn oo hubaysan oo ku joojiyey runtii naxdinteeda ayay leedahay markii aan isku yaro buuqay oo way ibaareen dadkii o dhan ay wada baareen taas waa ula sinaa marka waxay igu yidhaahdeen niyo waad cusub tahay magaalada waad ku cusub tahay hore kumaanan arkin xaafadda waad ku cusub tahay xagee ka timid dabadeedna waxaan u sheegay inaan ka imid maraykanka xaafadda aan magaalada ka deganahana waa u sheegay markaas waxay weydiiyeen waxay igu yidhaahdeen wax aqoonsiya ma ma haysataa oo ku saabsan ama basaboor ama i d ama wax un ma wadataa aniguna runtii ma wadan hadda waddanku waa waddankaygii basaboorka markaan magaalada ka degaba meeshii aan iska dhig iska yilay aydhigayga ma qaadan waaladka waa ka tegey markaas waxaan u sheegay inaanan midna wadan dabeedna waxay igu yidhaahdeen sidee kuu aaminaa annagoo marka madaxa iskula jirna oo isu buugsan oo qoloba qolo gacanta ku taagayso kala shakisan oo aan leeyahay war anigu dadkaas raadinaysaana maahi dambilena ma ihi iyaguna ay leeyihiin waa runtaa laakiin kuma dhaqaana maxaa caddaynaya ayaa wiil yar oo ka mid ah ciidamadii meeshaa joogay oo ragga ugu da-da yar ka mid ahaa wuxuu igu yidhi adeer ma haysataa maadaama mobile weyn aada wadato mana tusi kartaa masawiro aad ku gashay dalka maraykanka walwal kalea furmay teleefonkaaga gacanta oo maanta wax waliba ay ku jiraan tuumintii kugu jiro oo maaragtay lacagtii kugu jirto oo furihiisii lagaa qaatay oo markaas nin iska baaranayo ninkiina aadan aamini karin oo wax cad oo aad ku aaminto marka laga reebo qorigaas uu wato telefoonkiiaan u furay dabadeedna way baareen masawiro ayay ka arkeen iyo videoyo aan joogo maraykanka iyo gaar ahaan magaalada solar city markii aan diyaaradda soo raacayay way ku qanceen sidaas ayayna maaragtay nagu fasaxeen ab ayay haystaan abkaasi wuxuu ku jiraa telefoonkooda personaalka ah waxaa kasii fiicnaan lahayd gaari ay dawladdu leedahay ama combyuter ay dawladdu leedahay inta meesha la taajiyo in qofkii la baaro oo taraafkadii lala socdo oo bajaajkii lambarkeeda la geliyo ayaa kasii wanaagsanaan lahayd eelaboorkoo kaleeto meelaha qaarkood telefoonadooda personalka ahay intay ku qaataan basaboorkaaga ayay markaas kadib baaritaan gelayaan marka in dawladdu system iyo nidaam samaysto uu qofkaani ku shaqayn karaa runtii aad iyo aad u wanaagsan caasha aad baad umahadsan tahay axmed idaawaqaca inaad nala wadaagtay labadaas sheeko ee aadka usoo kala horjeeday ku saabsan garkaaga maraykanka iyo soomaaliya adiga mudan caasha
weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo ahaa mareeyihii tiyaatarka qaranka ka hor intii aysan burburin dowladdii kacaanka ayaa caawa marti igu ah barnaamijka caweyska washington qaybtiisa dambe guddoomiyaha ayaa waxa uu nala wadaagayaa waxyaabihii ugu adkaa iyo kuwii ugu farxadda badnaa ee soo maray muddadii uu joogay tiyaatarka iyo sidoo kale miisaanka ay lahaayeen kooxdii hobolada waaberi guddoomiye cabdi xaashi kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington horta barnaamijka caweyska washington iyo guud ahaan laanta afka soomaaliga ee v o a sidee isku tihiin waa idin dhegaystaa waa idin dhegaystaa haye barnaamijka barnaamijka waxaad ku xusuusato ma jira muddadii aad dhegaysanaysay muddo dheer uu jiraa barnaamijkeeda
de waxa weeye waa barnaamijka barnaamijyo badan baan idinka dhegaystaaba ya waxaan mar madaxweynihii puntland cabdiweli ood leedihiin heeso aad weydiinaysaan uu heesayo ood hees leedihiin iyo
sidaa sidaa sidaa sidaa u dareentay marka madaxweynihii hore ee puntland oo heesaya markaad maqashay hadee ninkaasi nin kolkaasi waxaan u arkay uun fanka la socda wakdigu dhalinyarada haa la socday saasaan u arkay waayahay guddoomiye cabdi xaashi dad badan waxaa laga yaabaa in ay kusoo indho qaadeen bulsho badanoo haddana dhegaysata oo soddonkii sano ugu dambeeyey soo kacay waxay ku indhaqaadeen ama maqleen guddoomiye cabdi xaashi oo baarlamaankii ku jira aqalkii sare ee madax u ah bal haddaad isbarto cabdi xaashi waa kuma wallaahi de waxa weeye in badan baan anigu yani sidii aan waxaan usoo galayba aqalkan ugu jirayba in badan baa yani la sheegaya uun de anigu waxaan ahay cabdi xaashe hadda oday gaboobay oo baarlamaanka soomaaliya muddo dheer xubinka ahaa dhowrkii sane ugu dambeeyeyna guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoominayay ayaan ahay de wixii ka horreeyeyna waxaan filayaa taariikhdayda de anigu waxaan ku dhashay magaalo yar tuulo beeraley ah oo galbeedkaas ya barbaarintaydina anigu waxaan kusoo barbaaray dalka ethoobiya oo qowmiyaadku joogaan degaanka degaanka soomaalida specially weliba soomaalidii oromada halkaasaan kusoo barbaaray anigu oo kolka soomaalinimada halkaasaan kala imid haddii aan la yidhaha waxbarashadaydii ilaa dugsi sare xaggaasay ahayd kadibna dalkanaan imid ilaa haddana dee halkan un baan sidii u joogaa magaalada cimrigaygu waxaan filayaa hadda dhowr iyo toddobaatan weeye anigoo afar iyo labaatan jir aan imid xamar xamar un baan joogaa intaas meel kaloon uga baxay ma jirto bilo yar yar oon marmar ka maqnaa aan dalka qaybo kamida marna sideed bilood miya marna sanad aan marna hargeysa jiray marna waxaan joogay marka inta kale aan xamar ubo mararnan meelaha dibadahaas iyo maxaa waxbarasho iyo koorsi iyo waxubaxa mooye xamar uun baan intaa ku noola sidii u dhex joogaa cayaal xamar baad ahay cayaal xamar baan ahay xamar waaya markii ugu dambeysay koob iyo sagaashankii markay dowladdii maxamed saad barre burburaysay waxaad madax ka ahayd tiyaatarkii qaranka oo fankii iyo suugaantii iyo soomaalidii oo dhan laga hagaayay bal taana wax nooga taabo tiyaatarkii qaranka muddadii aad joogtay waxyaabihii kuugu adkaa ee kugu soo maray tiyaatarka ilaa waxaa lagu qaban jiray rawaadihiaa lagu qaban jiray waxaa lagu qaban jiray martisoorka waa lagu qaban jiray dowladdii baa ku shiri jirtay waxyaabihii kuugu adkaa ee aad ku soo martay muddadii tiyaatarka aad maamulaysay wallaahi waxa weeye taasi dee wax fara badan oo aday waa soo martay tiyaatarkuna wuxuu ahaa dalkan meesha laga hagayuu ahaa madaxweynihii allah u naxariistay markaa joogayna aad buu u danayn jiray oo suugaanta waxay ahayd wax uu ereyga erey kasta oo baxaya u arkayay inuu yahay erey de dadban hadduu yahay markaaba waa ka hadli jiray waxaanse kuu sheegayaa markii igu adkayd waxa weeye riwaayad baa la dhigay la odhan jiray yaa samata bixin kara waa markii intii dagaalkii seven seven uu dhacay qaxootiga badanina inoo yimid kadibna ay noqotay in dee xoog laynoo sheegto laynaga soo saaro oo dalal super poweria ay soo galaan ayay ahayd dagaalkii marka riwaayad yaa la sameeyey oo allah u naxariistee abwaan sangub uu sameeyey oo magaceedu ahaa yaa samata bixin kara halkaas waxa weeye madaxweynihii arrintaasi aad buu u dhibsaday oo odhanaya hore annagii oo joognaa annagii samata bixinay baa joognaa kolkaasaad naleediin miya yaa samata bixinaya marka waxayna ahayd riwaayadahaad loo soo dhaweeyey ba ahayd kolka waxaan ku idhi aniga madaxweynihii baan ku idhi madaxweyne riwaayadan waxa weeye waa riwaayad uun iska caadi ah ya oo dadka soomaaliyeed wax tusaya kol kolleyba se waxa weeye fanaaniin fara badan oo kale ayaa ereyo adadag oo lama daneeyo ma danaysid baani wuxuu yidhi ereygu yidhi bu ahaa aniga waa beri fanaaninta kale waxay doonaan ay yidhaahdo waa beri ereygay yidhaahdaan waxaan rabaa inuuna noqon erey sarbeeba dadweynaha ayaa qaadanaya buu yidhi sidaas kolkaa waa in sarbeebad ka maro taasi mid bay ahayd ta kale sadaam xuseen baa imanayay cabdirasaaq baa ahaa hogaanka abaabulka markaa wuu ii yeedhay cabdirasaaq maxamuud abukor oo golaha sare ee kacaanka ku jiray ayaa wuxuu ahaa gudoomiyaha hogaanka abaabulka wuu ii yeedhay wuxuu yidhi waxaa imanaya sadaam xuseen baa imanaya kolkaan waxaan rabaa riwaayad af carabi ah oo soo dhaweyna in loo sameeyo ay waa beri samayso anigu markaa waxaan idhi marka af carabi ma naqaano ee kolkaa soomaali waanu samayna maya buu yidhi ii shiri abwaaninta waan shiriyey waanintii wuu yimid wuxuu ku yidhi ereygii uu yidhi buu yidhi wuxuu yidhi waxaa imanaya saddam xuseen baa booqasho ku imanaya dalkan waxaan rabaa riwaayad af carabi ah inaad samaysaan oo lagu soo dhoweeyo maxamed cali kaariye ilaahay u naxariistee abwaan la odhan jiray ayaa yidhi guddoomiye annagu af carabi ma naqaano af soomaali baanu ugu samaynaynaa waanu riwaad soo dhoweyna ku samaynaynaa maya buu yidhi ilaahay u naxariisto wuu dhintay isaguna wuu dhintay maxamed cali kaariyena wuu dhintay labaduba ilaahay u naxariisto axmed nuur yuusuf axmed nuur yuusuf oo meesha abwaaniinta ka mid ahaa ayuu oo af carabiga aada u yaqaanay buu yidhi axmed nuur alif riwaayad af carabi ah waxaan boqolkiiba boqol huba waa berinaa markaaba inay xafidayso kolkaa sida hala sameeyo intaa ku yidhi ayuu anigana yidhi bajetkii riwaayaddaas soo diyaariy okay wuuna istaagay maxamed cali kaariye ayaa uu yidhi guddoomiye xagga yagaa waxaa jira reer la yidhaaha reenin keliyaale reenin keliyaale hadduu dabku qabsado uu maqan yahay ninkaasi wax dubihi odhanay ma jiro annaga hal qof hal qof baa wax noo sheegi kare ya waxa weeye isagu hana yidhaaho af chinese ku sameeya markaa waa samaynayna laakiin riwaayad kolkaanu kusoo dhimanno ee bil aanu wadno kolkay habeena ka haraa la yidhaha waxba kama jiraan ya ninkaas halkaas ninkubu ahaa cabdirasaaq waa maxamed cali kaariye maxamed cali kaariye abgaan maxamed cali kaariye ha may ninka uu- Ilaahay own- ninka uu leeyahay ninka uu leeyahay hal qof unbaa annaga wax noo sheegi kara waa qofka ninkaas uu tilmaamayo adigoo dee qofkaa muu sheegin isagu laakiin kolley de wuxuu sheegayey madaxweynaha muu sheegin waxaa dhacday marka ri- riwaaddii baa la alifay afxari baa lagu alifay waa la sameeyey Een, kolkaasaa broofadii kolkii afar habeen broofa jeneraale la sameeyey ayuu habeenkii shanaad madaxweynihii usoo fadhiistay imaanshihiina waxba ka hadhay afar cisho madaxweynihii kolkaasuu yidhi ilaahay u naxariistee wari ani ii yeedhay aroortii xafiiska iigu soo galay halkii saac ay kolkaasuu wuxuu yidhi ma annagaa carab ah anigii carabi annagii carabi waxaanu samaysanay waxa- may- wuxuu yidhi waxaanu samaysanay inaanu u sheegno annagii carabna xiriirkayaga iyo wixii aanu wada samaysanay la sheego af soomaali baan rabaa in lagu sheego waa gartay kolkaas ayuu yidhi yaa alifay riwaayadda axmed nuur yuusuf baan idhi igu yeer buu yidhi axmed nuur baan u yeedhay markaasuu wuxuu idhi xabsha suud yani taa waxaa ku jirtay riwaayadda boqoraddii xabsha suud la odhan jiray aye madaxweyne wuxuu yidhi "Xa- xabsha suud xabsha suud maxay tahay buu yidhi. axmed nuurna wuxuu yidhi aniga taariikhyahan oo aqaana ya aye kolkaasuu yidhi bartaadaa joog konton iyo lixdii baad joogtahay igu yar abwaanintii abwaanintii baan u yeer waxaan rabaa buu yidhi riwaayad af soomaali ah oo lagu soo dhoweynayo madaxweynaha oo xiriirkayaga waxqabadkaygii sheegaysa xiriirkayaga annaga iyo carabtay gaar ahaan masaarida iyo iyo caraq heshiisa waad alifi kartaan cisho waad ka gaarsiin kartaan sameey maalintaasaa markii adkayd aniga markasay ahayd muddo sidaasaa kolkaa riwaadii anu ku alifnay markii
Een, cabdi xaashi waxaad ka warantaa riwaayadihii ugu dambeeyey ee tiyaatarka lagu dhigay kuwii kugu xusuusta badnaa ee bal aad nala wadaagi karto hadda waxa weeye dalkii oo meel adag maraya ayay noqotay kolkaa dee fanaaniintu halgankii jiray unbay ka qayb galeen oo aan islahayn badiil baa imanaya laakiin aan ku khasaarnay dareenkii fanaaniinta la yidhaahdaa waa ku khasaarnay marka bal adigoo tiyaatarkii madax ka ahaa marka riwaayad xitaa cajaladihii lagu soo duubay si hoose oo oo tuugaalaysi oo cabsi ah lagu dhagaysan jiray marka tiyaatarkii lagu Ah.
dhigay balayadan wax ka taaba Ah.
dareenka iyo ay lahayd iyo culayska ay lahayd hadde waxay riwaayadii ugu cuslayd ee aanu u bareernayba waxay ahayd riwaayadii loo dhigay warfaafinta warfaafinta waxay ahayd baan filaya riwaayadda sagaashankiila ahayd baan filaya yaa horaantii january marka waa riwaayadii hadde heestii land cruiser ay ku jirtay land cruiser gado waa garasho jaan iyo maangur racan ee guuxeeda moodgob inaad ku tahay geeska africow taasaa ugu adkayd oo de riwaayadaas kolkaasi haweenkiibay taabatay danyarta ah ee tiyaatarka ka buuxay madaxweynehina wuu fadhiyaa marka ya, gurigoo mugdiya biyihii go-een gabanadu jasheen laankuruusar gado soo bari galley waa garasho jaan iyo maanguracan ee guuxeeda mood go- gob inaad ku tahay geeska africo taasaa ugu adkayd habeenkaas Yeah.
waxaa la yidhi dadkii meesha joogay waxay tilmaameen in maxamed siyaad barre uu kacay fadhiistay kacay fadhiistay ma jirtay de aad bayba u adkaydo wuxuu yidhi adwal kolkuu maogtay riwaayaddu dhammaato ayuu intuu fanaaniinta saf ka mari jiro horta salaami jiray intuuna khudbadda qabsan laakiin habeenkaa wuxuu sameeyey wuu kacay mikrofoonkiibuu la booday ereyguu yidhina waxay ahayd, waxaan ka xumahay anigoo maxamed ah inaan ka mid noqdo daawadayaasha iyo dhegaystayaasha riwaayadan gacandiidka ereygaasuu yidhi haye waana run aad aad buu u xanaaqay oo riwaayadda raggii jansuurada ku sameeyey ayuu qabsaday xoog ku qabsaday wuu yidhi sidey ku dhacday inaad riwaayadda sidana soo daysaan habeenka de waxa- waxaa la yidhi maba ku jirin riwaayaddaanu annagu jansuurada ku samaynay kuma jirin riwaayaddan Ma- maqribkii baan ku daray anaa ku daray waa gartay Yeah.
waaw adaa ku dara Ah, maqribkii ah, ah.
marka ma jirta inuu yidhi adinkana lug anigana laankuruusa mis waa kelmad la abuuray taasna maya maya maya maya maya taamu odhan waa yahay een sida- erey ereygu yidhi kaa aan kuu sheegay wey waa gartay aad baa umahadsantaha inaad noo noo noo xaqiijisay adaa goobjooga Ah.
een sidee adiga kuu Ah.
saamaysay marka adiga saamayn ma kugu yeelatay habeenkaas maadaamaad guddoomiyihii Ani- madaxii tiyaatarkaad ahayd aniga aniga dee kolkii waa waxba laygu dacwayey waxaa layidhi riwaayadani kuma jirin kolkii aanu jansuurada samaynaynay ee cabdi xaashi baa ku daray ereygoo isticmaalayna wuxuu ahaa cabdi xaashi wuxuu rabuu geliyey idinku maxaad rabtiin ereygaas ereygaasuu ku jawaabay ilaahay ha u naxariiste cabdiqaadir xaaji masalle iyo raggii jansuurada sameeyey dadka uu leeyahay adinka maxaa harf rabtiin oo uu leeyahay cabdi xaashi Ma- wuxuu rabuu ya.
sameeyey ha Ha- ha- wuxuu rabuu sameeyey idinku maxaad rabtiin buu yidhi ereygaasuu muxuu adiga marka uu kuu leeyahay wuxuu rabuu sameeyey anigoo de waxaan iska rabay un anigu dalkani inuu handuwadaa helo oo handuwadaa galagu dhaqbaan rabay Ya. Ah, waaya taas waxaan uga gudbaynaa tiyaatarkii iyo waxyaabihii ugu adkaa ee kugu soo maray laakiin fanaaniintii hobolada waa beri oo ah.
soomaalida saameyn weyn ku lahaa oo soomaalidii oo dhan hagaayay ilaa iyo hadda jiilba jiil waxyaabihii ay duubeen suugaantoodii Ah.
ilaa iyo hadda ay noqotay een, mid lagu halqabsado talo iyo tusaale waxay ahaydba een, iyadana bal wax nooga sheeg hobolladii waa beri iyo waxyaabaha sifaha aad ku bixin karto maxaad ku sifayn kartaa maya waa hobolladii waa beri beri waa beri waa beri ma sifayn karaan haddii haddii shaksiyad soomaaliya jirtay haddii wadaniyiin jireen waa beri way ahaayeen waxay ahaayeen dad dalko dalkooda iyo dadkooda wax kasta u horaayay ahaayeen anigu maba garan karo dad waxay ahaayeen yacni wixii fiican hormood u ahaa bay ahaayeen anu ma sifayn kara maanta waxaan ku sifeeya garan maayo wallah waxaan ka xumahay dadkii sidaa ahaa maanta inay meelaha adduunka ku wada balanbalayaan ay ku baahan yihiin ya waan ka xumahay aad baan uga xumahay intaas ayaan kusoo koobayaa waraysigii aan la yeeshay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo nooga sheekeynayay waayihii uu maarayaha ka ahaa tiyaatarkii qaranka ka hor intii aanay burburin dowladdii kacaanka cabdi xaashi wuxuu inoo hayaa qaybo kale oo xiiso leh oo ku saabsan muddadii uu tiyaatarka joogay iyo waxyaabihii kasoo maray waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo inta ka horraysa waa caashi ibraahim aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo
meel libaax soo galay lo'ma joogayse meel libaax soo galay lo'ma joogayse waa la kala leexiyaa liini iyo caano waa la kala leexiyaa liini iyo caano leelo leelo yaa